madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimada maamul goboleedka puntland ee garowe kulamadii garowe uga socda madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedkaasiba ayaa yihiin kuwo ilaa iyo haatan aan la shaacinin oo aan laga hadlin natiijada kasoo baxday warbixin amuurtaasi ku saabsan garowe waxaa kasoo dira wariyaha v o eda nuux muuse barje kulanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo afartii cisho ee lasoo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee garowe ayaa soo dhammaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii ka soo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyey kadib tegitaanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh waxaa aad lisu weydiinayey natiijada kulanka garowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee laisla dhex marayo dadweynaha ayaa sugayey wixii lagu heshiiyey mikrofonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyey aragtidooda magacaygu waa cabdinuur axmed cali waxaan joogaa garowe haddii aan fakarkayga ka dhibto shantii beri iyo saacadihii dheeriga ahaa oo madaxweynaha soomaaliya joogay magaalada muqdisho ee garowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka madaxda dowladda puntland iyo iyo wixii ka soo baxay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaaqosho ku yimid bilaaqoshiyuu ku yimidna uu ku noqday qodobka labaada soo haray waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay waxaan aniga haddaan aada u qiyaasay waxaan is yiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax iska dhexeeyeen ama xisaabii wax ka dhexeeyeen inuu maaragtay la xisaabtamayay hadday xisaabtii u dhammaatayna dib u noqday laakiin use wax maslaxad soomaaliyeed ama ay dowladda soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqayn aniga haddaa aragtideeda ka dhiibto maadaama madaxweyne xasan sheekh uu gadaal u noqday oo laba maalin iyo dheeri u joogay puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah aniga aragtideeda waxay ila tahay maxay tale waa dowlad goboleed aada u nasiib badan baan leeyahay puntland dee madaxweyne danina haddii aanu intaas intay albaabadu isugu xirnaayeen oo habeenay maalin uu joogay aanu go-aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen de waa u ayaan daran leeyahay puntland marka aniga waxaan leeyahay maadaama uu madaxweynihii soomaaliya uu yahay xasan sheekh ama ha xuma ama ha fiicnaadee de waa nasiib daraan leeyahay puntland haddaana wax go-aamaha ka soo saarin intaasoo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waa ayaan daraan dhigi karaa iyadoo ay jirto abaaro dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo federaalka xoog ogaana u ah kulamo caynkan ahi oo aada u badnaa ilaa iyo laga soo bilaabo tobankii sano ee ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan lala wadaagin shacabka inay kor usii qaadayso caqabadaha ka dhex taagan dhinacyada aqoon-yahan maxamed cabdiwahaab ayaa arrintan iiga warramay bilowgii shirka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland ay ku yeelanayeen garowe mucaamalaadka shaksiga ama siyaasiyiinta soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwii federaalku ayaga inta badan heshiisya wada gala heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo waxba lagama oga lalama wadaago hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadkii u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf uu banaanka usoo baxaya marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda puntland iyo madaxda federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiinna wuu hagaagayaa haddii ayagu si shaksi ay u kala aragti duwan yihiinna wuxuu saameynayaa xiriirka iseedka ee dowladda federaalka ahayd nuux muuse birjeeb v o a garowe